imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee muujintii riyadii jannada lagu arkay waxyaalahaas dabadeed kor baan eegay oo waxaan arkay albaab samada ka furmay oo codkii ugu horreeyey oo aan maqlay sidii buun ila hadlaya oo kale wuxuu igu yidhi halkan soo fuul oo waxaan ku tusi doonaa waxyaalaha waajibka ah inay hadda kadib dhacaan haddiiba waxaan ku jiray ruuxa oo bal eeg waxaa jiray carshi samada qotoma oo mid baa carshigii ku fadhiyey oo kii fadhiyey midabkiisu wuxuu u ekaa dhagax yasbid iyo dhagax sardiyos oo carshigana waxaa ku wareegsanaa qaansaroobaad midabkeedu u eg yahay dhagax sumurud oo carshigii hareerihiisana waxaa yiil afar iyo labaatan carshi oo kale oo carshiyadii dushoodana waxaan ku arkay afar iyo labaatan oday oo ku fadhiya oo dhar cad qaba madaxana waxaa u saarnaa taaj dahab ah oo carshigiina waxaa ka soo baxay hillaac iyo codod iyo onkod oo waxaa jiray toddoba laambadood oo dab ah oo carshiga hortiisa ka ololaya kuwaas oo ah toddobada ruux oo ilaah oo carshigii hortiisana waxaa yiil wax la mid ah bad muraayad ah oo u eg madarad oo carshiga bartankiisa iyo carshiga hareerihiisa waxaa joogay afar xayawaan oo hor iyo dibba indho miidhan ah xayawaankii koowaad wuxuu u ekaa libaax xayawaankii labaadna wuxuu u ekaa weyl xayawaankii saddexaadna wuxuu lahaa weji u eg weji nin xayawaankii afraadna wuxuu u ekaa gorgor duulaya oo afarta xayawaan mid waluba wuxuu lahaa lix baal oo hareerahooda iyo gudahooduba waa indho miidhan oo habeen iyo maalin midna ma nastaan oo waxay yidhaahdaan quduus quduus quduus waxaa ah rabbiga ah ilaaha qaadirkaa ah oo jiray oo jira oo iman doona oo marka xayawaanku ay ammaanaan oo ciseeyaan oo mahad u noqaan kan carshiga ku fadhiya oo ah kan nool weligiis iyo weligiis ayaa afar iyo labaatanka oday waxay ku hor dhici doonaan kan carshiga ku fadhiya oo waxay caabudi doonaan kan nool weligiis iyo weligiis oo taajajkoodana waxay ku tuuri doonaan carshiga hortiisa iyagoo leh rabbigayagow ilaahayagow adigu waad istaahishaa inaad heshid ammaanta iyo cisada iyo xoogga waayo wax kasta adaa abuuray maxaa yeelay doonistaada aawadeed ayay u ahaadeen oo u abuurmeen